أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo u dhexeeyey jufo ka mid ah wacaysle iyo mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud oo ku soo dhammaaday mid ka mid ah deegaannada wilaayadaasi tiro xoolo geel ah oo lagu wareejiyey mujaahidiinta iyo baaq caam ah oo loo diray dhallinyarta ka dhalatay beeshaasi ee ku jira safka cadowga barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo arrimaha ka hadli doona iyo waaliga galgaduud qodobadeenna kale waxaa ka mid ah darawal soomaali ah oo si arxandaran loogu dilay dalka kongo muuse saamiri oo weerar afka ah ku qaaday gurguurta iyo kooxdiisa iyo soomaali ku dagaalantay koonfur afrika qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee dalka filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka iskacaabinta ah ee duufaanta alaaqsa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbinno dhacdooyin kala duwan suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan ooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena lafistreamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaalyahanada nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay deegaan dhaca dalka naiger dagaalyahanada jihaadiga ah ee alqaacida ayaa taqadum ballaaran ka sameynaya dalal dhaca mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika wararka ka imaanaya dalka naiger ayaa sheegaya in dagaalyahanada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay weerar cagmarinah kula wareegeen deegaan muhiim ah oo ka tirsan mandiqada telaberi war rasmi ah oo ka soo baxay mujaahidiinta oo lagu faafiyey mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam ayaa lagu xaqiijiyey in dagaalyahanadeedu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka naiger sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya jihaadiyiinta oo qabsanaya saldhigyada ciidanka milatariga iyo meydad daadsan goobta dagaalka wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada jihaadiga ah ay gacanta ku dhigeen saanado hub ah jihaadiyiintan ka tirsan tandiimka alqaacida ayaa bilihii lasoo dhaafay isku fidinayay deegaano ballaaran oo dhaca dalalka naiger beniin toogo iyo burkina faso nusratul islaam walmuslimiin ayaa ah jamaacada labaad ee ugu awoodda badan qaaradda afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daawacday warbixino kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa maqaal ay ka qortay shakhsi lagu magacaabo muslim yemeni oo ay wakaaladdu daabacday maqaalkan ayaa lagu soo gudbinayaa fariimaha uu watay muuqaalkii ay baahisay mu'asasada almalaaxim ee loogu magacdaray cabdulatiif iyo qisaasta cadaaladda taasi oo ay almalaaxim ku soo gudbisay howlgalkii lagu dilay mujrimkaasi qoraaga ayaa sheegay in fariimaha isdaarkaasi uu wato ay ka mid tahay in ay xoogan tahay awoodda tandiimka milatari ahaan dacwo ahaan iyo amni ahaan intaba arrimaha uu xusay waxaa ka mid ah in ansaaru shariic ah aysan meel cidlaah uga tegaynin dhiigga shuhadada qiyaadada iyo askarta isugu jirta ee ku baxday saaxada yemen kelimadda lagu soo qaatay isdaarka ee uu jeedinayo xakiimul umma sheekh ayman addawaahiri ayuu sheegayaa muslim yemeni in ay ka tarjumayso midnimada tandiimka qaacidatul jihaad ayna yihiin askartiisa iyo qiyaadadiisa kuwa midaysan bari iyo galbeed meesha ay ka joogaan dunida haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa darawal soomaali ah oo si arxandarro ah loogu dilay kongo cabdulaahi cabdulle oo ku magac dheeraa dhagacaddee kana mid ahaa dadka soomaaliyeed ee darawalnimada uga shaqaysan jiray waddanka kongo ayaa la xaqiijiyey in si arxandarro ah loogu dilay qaybo ka mid ah waddankaasi wararka ka imaanaya waddanka koongada dimuqraadiga ah ayaa sheegaya in qofkan muslimka ah ee ka soo jeeda soomaaliya uu dhacdadan xanuunka badan la kulmay kadib markii uu shil galay shilkaasi oo la soo wariyey in uusan geysan wax khasaare ah ninkan ayaa ka mid ahaa darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha markii uu shilkaasi galay kadib dad caraysan oo dalka kongo u dhashay ayaa la soo wariyey in isla goobtii uu shilka ku galay ay ku weerareen oo ay kala degeen baabuurkii uu watay oo ah nooca kuwa xamuulka qaada mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi oo dhacdada ka warbixinayay ayaa sheegay in cabdulaahi cabdulle uu ka soo baxay magaalo lagu magacaabo kumaado oo ka tirsan dalkaasi markii horena gaari ku dhacay shilka kadibna baabuurkii uu wadaha ka ahaa ay kala degeen dadka u dhashay waddankaasi isla goobtana ay si arxandarra ah ugu gowraceen wuxuu intaasi ku daray in ninkan ay safarkaasi ku wehelinayeen gaadiid kale oo ay wadayaal ka ahaayeen dad soomaaliyeed kuwaasi oo si dirqi ah kaga baxsaday goobta isaga oo tilmaamay in xitaa loo diiday in ay soo qaataan meydka qofkaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi oo weerar afka ku qaaday murtad gurguurte iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya maamulka riddada somalilan iyo kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ayuu murtad muuse biixi cabdi weerar afka ku qaaday murtad xasan gurguurte hogaamiyaha maamulka hargeysa ayaa sheegay in gurguurte kooxdiisa ay magan ugu jiraan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya wuxuu intaa ku daray muuse biixi in xitaa murtad xasan sheekh maxamuud uusan awood u lahayn in uu sugo amniga gurigiisa maalmahan dowladda xamar ka dhisan ee maganta ugu jirta afrikaanta ayaa aad inoogu hanjabaysa talaxumada koowaadna waa madaxweynaha xamar jooga isaga oo aan gurigiisa ka xukumin xamar ayuu meel walba ka sheegayaa inuu somalilan ka soo saaray waraaqo uu leeyahay somalilan diyaaraday ma tagi karto bannaankuna ma tagi karaan waana nafti hafar ayuu yidhi muuse biixi hadalka hogaamiyaha maamulka riddada somalilan ayaa imaanaya iyadoo maamulkan fadhigiisu yahay hargeysa uu gaashaanka u daruuray in la fuliyo awaamiirta ka soo baxday kooxda riddada oo si gaar ah ugu socotay shirkadaha ganacsiga muddo siddeed bilood ah ay gurgurte iyo muuse biixii ee naawada isu marinayeen hadallo ay isku weerarayaan khilaafkooda ayaana salka ku hayaa iibinta xeebaha waddanka oo mid kasta oo ka mid ah uu isagu doonayo in uu ka iibiyo xabashida etoobiya dalaalna ka noqdo dhexla wareejinta hantida ummadda soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad eena saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee ay soomaalidu ku wada xiriirto qabsaday muuqaal laga soo duubay soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo uu dhex marayo dagaal gacan ka hadal ah een sida muuqaalka laga dheehan karo waxaa hool ay ku sugnaayeen boqolaal soomaali ah mar qura ka bilaabatay rasaas kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay sida ay wararku sheegayaan dagaalka ayaa yimid kadib markii ay soomaalida ku sugan howlka isku fahmi waayeen qof guddoomiye u noqda jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi kadibna ay goobta ka bilaabatay dagaal ayna salka ku hayaa arrimo qabiil bal aan dhegaysanno sawaxanka goobta xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa faysalow waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada galgaduud kulan ballaaran oo u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka culimaa udiinka jufada macalin dhiblaawe oo ka mida wacaysle ee degta qaybo ka mida wilaayada galgaduud iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi ayaa ku soo dhammaaday mid ka mida deegaanada ay beeshaasu degto jufada macalin dhiblaawe ee ka tirsan wacaysle ayaa shan iyo toban neef oo geela waxay ku wareejiyeen mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha kala duwan ee wilaayadaasi sidoo kale odayaashu waxay sheegeen inay beri ka yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee beesha ku abtirsada kuna soo duulay deegaanada ay degto ee ka mida wilaayada galgaduud iyadoo sidoo kalena ay baaq u direen murtadiinta ku sugan deegaanada uu dego macalin dhiblaawe iyo sidoo kale dhammaan dhulka ay beesha wacaysla degto codadka aad maqli doontaan waa qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada macalin dhiblaawe sidoo kale waxaa xigi doona suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam amaa bacdu maanta halkan waxaa ku kulmay beesha macalin bildaawe oo ay isugu yimideen meel walba tuulo walba meel walba ay isuga yimideen kuna soo kulmeen deegaanada macalin bildaawe deegaan ka mid ay isugu yimideen waxay halkan kusoo gaareen qodobo ay aada iyo aada usoo bandhigayaan qodobahaas waxaa ka mid ah inay diinta islaamka ku taageersan yihiin xoojihayaan naf iyo maalba ku bixinayaan waxaan halkan isugu soo keennay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka lagu taageerayo ilaadinka iska lehe iclaa cilaa'i kalimatillaahi lagu taageerayo kuna taageerayno jihaadka fii sabiilillaahi waxaana ku wareejaynaa wilaayada galgaduud oo ilaadinka iska leh maamulka galgaduud waxaana insha allahu tacaala ka rabnaa inaan jihaadka ku taageerno infaaq fii sabiilillaahi waaye geelaan hadda maha aan soo rugujinnay ee aan dhiibayno waxaan rabnaa in jihaadka lagu galo lagu kor yeelo kelimada ilaahay waxaan rabnaa inaan ka warbaxsho gaalada joogta degmooyinka waceysla ka mida waxaan leenaha gaaladaas u sheegaynaa beri baan ka nahay beri baan ka nahay gaaladaas waxaan ula dagaalamaynaa sida gaalada waxaan ku dagaalamaynaa naf iyo maal waxaan ugu baaqaynaa inay ka toobad keenaan finnada iyo wadaan qofkay ka toobad keena insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta gaari doonta waxaan rabnaa marka geelaas tiradiisu ay tahay shan iyo toban geela waxaan rabnaa ilaadinka iskale wilaayada galgaduudka dagaalka lagu galo sheekh cabdullah abu khaalid naga guddoomo dagaalka lagu galo loo kaashado wiilasha u taagan inay kor yeelaan kelimada ilaahina iyo kaalmaystaan laguna dagaalamo kuwa kasoo horjeeda diinta ilaahay oo daminaya nuurka ilahay in lagula dagaalamo oo loo kaashado intaasana insha allahu tacaala macalin dhaabiriga u kulanay waxaana rabnaa intii dagaal kelimada ilaahay la oogayo nafaan diyaar lana maalaan diyaar lana waxaan reebahayna ma jiraan in allaale intii kasoo horjeestana haddaba raba wacisla ha ahaado macalin dhaabo ha ahaado jinfa halkuuna hoose ahaado kelimad elakii kasoo horjeena dagaal baan lana insha allahu tacaala taasaan isku soo waafanay meeshan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen beesha macalin dhiblaawe kulankaasna waxa uu ka dhacay deegaan ka mida deegaanada macalin dhiblaawe uu dego waxaana laga soo saaray qodobo badan waxaana ka mid ah in kow shareecada islaamka la kor yeelo gaaladana beri aan ka noqono waxaa ka mid ah hadda nimankaa dambeysa gabaa iyo galcad iyo weyn la joogo annaga tolna nala maaha qaraaba nala maaha waxaan leenahay si degdega ha uga baxaano haddaysan uga bixinna insha allahu gacanteena gaari doonta waxaan leenahay marka dadkaas waa naga wacyi waa naga wargelin ha ka fogaadaano dadka yar ay duufsadeen oo maantay kutubka ilaa inta ka cararay gaalnimada u cararay waxaan leenahay hakasoo oo beesha ku abtirsada ha kasoo laabtaano diinta hay soo dhiibaan diinta islaamka waxaa markaa wilaayada islaamka ku taageeraynaa oon jihaad ku taageeraynaa geel shan iyo toban neef ah oo maanta halkan taagan waxaan u dhiibayna waxaa waaye xasan gurguurtiya wuxuu wada inay ku jabaan insha allahu tacala waana ku jabi doonaan
waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca beesha macalin dhiblaawe waxaan leeyahay geel shan iyo toban neef ah ayoo muddo dawac ah oo ilaahay idankiisa beeshu ayuu soo garatay aan ku wareejihaynaa walaayada gobolka galgaduud ayaan ku wareejihaynaa annagoo beesha macalin dhiblaawo ah ilaahay ha u qaado alluhuu barakeeyo ilaahay idankiisa wilaayaduna suugahowga dhigto dadka oraxda iyo dhadiga jooga oo kitaabka ilaahay u taagan bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay subxaana watacaala ayaa mahaddale oo koonkan isku kaanyo keena unko dad islaamo ah waxaa meesha tan ku kulmay macallin dhiblaawe iyo walaayada islaamka oo ka tashahaya diinta ilaahay oo ka tashahaya cadowga sida maaragta looga foojognaalahay ayaamahan isugu timid waxay ku wareejihayaan geel shan iyo toban ah ee walaayada ku wareejihayaan geelaas waxayna ku wareejihayaan waadiga gobolka galgaduud haddaan nahay haddii nimanka mahaan jooga oo geela wareejihaya inaan kutubka ilaahay haddii dadku asu waafaqo oo lagu raaco kutubka ilaahay oo cadowga laga digtoonaa dhaan leenahay walaayada islaamka kor lagu dhigo gaaladana allaha jabsho maanta halkan waxaa isugu yimiday beesha macalin dhiblaawe iyo walaayada islaamiga gobolka galguduud ayagoo ka hadlaaya say u koryeeli lahaayeen kitaabka ilaahay beesha macalin dhiblaawe waxay go-aansata qodobada soo socda marka koowaad ku dhaqanka shareecada islaamka mi-a fil mi-a boqolkiiba boqol in la qaato sidaasay isla garteen marka labaad waxay qaateen dadka walaalahoora ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu fillayn ee kusoo duula diinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay kasoo laabtaan arrintaas ilaahayna ay u noqdaan aayo horena ay gartaan sidaasaan u jeedihaynaa kuwa arrintaa wata ayagana waxaan u jeedihaynaa dalkaani maamulna waa leeyahay dhaqanna waa leeyahay diintooda ah fasaadna uma baahna iyo fidne inay dalkooda ka daayaan fasaadka ee fidnada kana laabtaan bismillaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala daalimiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd awalan waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa iskugu kanyo keenay makaankan qiimaha badanne oo la iskugu yimiday tashiga diineed thaaniyan waxaanu mahad celinaynaa mas-uuliyiinta iyo waxgaradka beesha macalin laawe ee ka mida beelweynta wacaysle ee muddadan hadda dhex maraysay beesha macalin laawe meel kastay degto dhex maraysay waday taxriilka ah can iljihaad oo jihaad ku caraadinaysay ugana digaysay cadowga soo duulayaasha ah ee fadhiya deegaanada wacaysle sidii masegawa iyo ceeldheer iyo wanayle uga digaysa beesha dadka waxmagaradka inaysan ku kadsoomin waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa oo kaleeto mas-uuliyiinta xarakada oo hadda uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ee maanta nala fadhiya waan u mahad celinaynaa asigana beeshu waxa waaye runtii muddadanba waan isognahayoo waxay waday beeshii dhex maraysay maantana waxa weeye gabangabadii shirkii gabangabada ahaa ay ku kala tagayeen ay ku kala faatixaysanayeen beeshu runtii waxa weeye wax badan bay qabatay waxay qabatay inay dadkooda ay uga digaan nimanka cadowga ah ee halaaga wada ee ka dhashay beesha ee dalka inay fasahadshaan raba dadkooda uga digayeen dadkana waxay ku caraadinayeen ilaahay kitaabkiisa ay garab siiyaan waana laga qaatay maanta gabangabadii aheeday waxaynu ugu wareejiyeenaa oo geela ah ay ku taageerayaan jihaadka fii sabiililaahiga ah ee kitaabka ilaahay lagu koryeelayana waan uga mahad celinaynaa ilahay siiyaan leenahay beddelkooda waa tusaale fiican shan iyo toban halaad oo geela ayay wareejiyeen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo maalkooda iyo owlaadooda iyo ilaahay ha barakeeyo ilaahayna hanaga dulqaado cadowga waxaan u sheegaynaa marka kulleyta ma noqonayso beeshu sidii hadda dadku ay ogyihiinba waa hurmuudkii beesha wacaysle waxaan marka isleenahay intaan ma noqonayso waxa weeye wacaysloo dham waxaan leenahay marka ka soo qaybgala jihaadka iyo khayrka iyo wanaagga socda lagu koryeelayo ajir ilaahay agtiis looga rabo ha ku soo biiraan waxaan rajaynaynaa geelu inuu shan iyo toban keliya uusan noqon ka bada doono waan rajaynaynaa waxa weeye beeshu waxay sheegtay inay baaq u jeedisay dadka ka dhashay ee ku jira nimanka cadowga ah ee meelaha degan iyo dhallinyarada ay marin habaabiyeen ka soo tooba keena ha ku dhiman inaan leenahay adinkoo arrintaas ku jira ma doonayno runtii inaad ku dhimatiin waxyaabaha noocaas oo kaleetooda oo diinla-aanta ah dadkiinna deegaankiinna odayaashiina iyaa meeshaan jooga anigoo suldaankii ahaa jooga waxuu ahaa waan idin geynaynaa wilaayadiinna iyaa joogtaa oo dhib male oo haddaad tagtaan gacmo furana laydinku soo dhaweyna dad hore ka yimidana oo isal hore idinka yimido idinka soo tagana waad ogtihiin gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey marka adinkoo waxaan leenahay ku jira ridanimadaas iyo gaalnimadaas ha ku dhiman inaan leenahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa beesha dadaalka ay muujiyeen khayrka ay ummadda u sheegayeen waxaan leenahay marka ha ka cajisin inaan leenahay xoolaha ay nagu wareejiyeenna waxaan ku wareejinaynaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo hadda nala fadhiya sheekh cabdulaahi waxaa waaye inaad naga guddoonto marka xoolahaas oo shan iyo tobanka neef oo geela ah waxaana rajaynaynaa inaysan intaan aysan noqonin waa wacaysle waa is soo daba joogaa beeshii khayrka noo bilowdana inshaa allahu waan u ducaynaynaa ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa bangigiisa u taallaa dadaalkeena marka inay heer macalinlaawe iyo khayrka ay wadaan aysan ka caajisin oy sii wadaan waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad maqli doontaan kelimad dardaaran ah oo gebagabadii kulankaasi uu ka jeediyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuuna halkaa jufada macalin dhiblaabo kaga guddoomay shan iyo tobankii neef ee geel ahaa ee ay mujaahidiintu ugu talagaleen bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin washhadu anna muxamadan cabdu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun alle subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa awalan wa aakhiran allihii nicmooyinka fara badan nooga nicmeeyey islaamnimada iyo iimaanka ay ugu weyn yihiin na soo gaarsiiyey wakhtigan iyo zamankan ilaahay subxaanahu watacaalaa nagu fadilay in lagu karaameeyo kudhaganka shareecada islaamka iyo jihaad fii sabiilillaahi dadka muslimiinta ah ilaahay cizadaasi sharaftaasi siiyey dadka hadda nool oday hadduu yahay iyo dhallinyaro hadduu yahay iyo culmo hadduu yahay allahaas baa subxaana wa tacala u mahad celinaynaa bacdallaahi waxa u mahad celinaynaa odayaashii culmmada iyo waxgaradka beesha reer macalin dhiblaawe oo ka tirsan beelweynta wacaysle oo runtii ee meesha naga casuumay gogasha noo dhigay ayagoo maalmihii lasoo dhaafayna ee, ku jiray runtii wacyigelin iyo shaqooyin markaasi ummadooda ay uga adeegayaan ee deegaankooda iyo wanaagiisa ay ku dadaalayaan ay wixii humaato ah gaalnimada ay ugu intahay ummadda ugu digayaan shaqo badan runtii soo qabtay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljaza Ee, walaalayaal saaad ogtihiin saaxada ama waqtiga hadda la joogo waxyaalaha jiro waa lagu warqabaa zamankan hadda siraac ayaa socdo siraacaasoo u dhexeeyo xag iyo baadilka dadka ahlulxaqa ah ahluliimaanka ah iyo dadka ahlulbaadilka ah taasoo weligeedana soo jireen ahaan jirtay dad humaan iyo gaalnimo iyo dhibaato rabo iyo dad islaam iyo wanaag rabo inay iska hor yimideen Ee, dagaalka maanta socdan waa dagaalkaas ilaahay subxaanahu watacaala dadka aladiina aamanuu aha oo ilaahay rumaysan waa saf dadka oo gaaloobay oo aladiina kafaruu iyo waxay la jireen kolley waa ogtihiin saf kaleed waaye waa gaca qof walba inuu gashado juhdi iyo wax ku darsado kaalinta markaas laga rabay soo buuxiyo laga rabo oo dadka muslimiinta ah oo haddii qabiil yahay iyo haddii fardi yahayba waqtiga hadda aan joogno waqti noocaas ah oo qof walbana runtii booskiisii iyo makaankiisu bannaan yahay Ee, ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum dadka mu'miniinta ilaahay waa u dhawaaqay waa u yeeray rasuulkii muxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam ilaahay soo diray asagana sidaas oo kale wuxuu ahaa kaana muballiqan can ilaahi subxaanahu watacaala marka dadka ahluliimaanka ah laa ilaha ila allahu ehelkeeda ah istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa idin anfacayo idin noolaynayo haddii idinki yeeraan wax kale idinkama yeeraane ajiiba limaa yuxyiikumna waxaa ka mid ah wax noolaynaya ummadda muslimiinta ah kor u qaadayo waa waxa kowka jihaad fii sabiililaahi inay jihaadaan cizada ay ka helaan sharafta ay ka helaan waxay ilaashadaan diintooda waxay ilaashadaan maalkooda waxay ilaashadaan naftooda waxay ilaashadaan cirdigooda daruuriyaadka oo shanta ah oo diimaha ilaahay soo dejiye dhammaantooda la ilaalin jiray oo ilaahay diino ku soo dejiyey waxay ka soo dejiyey waxa ilaalin kara waxa waaye muslimiinta inay shookadooda iyo awoodooda iyo ay isu geeyaan jihaad fii sabiililah in ay galaan waaye maantana waxaad ad u taagan tihiin arrintaasi ay u taagan tihiin muslimiinta marka runtii waajibkooda ayay guteen gaar ahaan beesha reer macalin dhiblaawe odayaashooda iyo culmadooda arrintaasi marka arrintu runtii aad iyo aad naga soo dhaweynayno dee haddana ma bilaawin muddo badan iyo sanawaad ayaa howshan socotay deegaanadiin ee qaar codow ha joogaana laakiin deegaana aad leedihiin oo badanoo maaragtay waxaa jira oo shareecadii hadda ka oogan tahay barashadeeda ku dhaqankeeda ayaa jiro idinkaana u taagan jazaakum allahu khayran mujaahidiintana gaar ahaan garab siiyey waxaad kale ogtihiin cadowga ee, maanta xaaladda uu maraayo ee, waa lagu warhayaa cadowgaasi gaalada waaweyn oo reer galbeedka iyo maaragtay gaalada adduunka ka jirto dabada ay ka riixayaan waxa waaye ilaahay waa jebiyey ilaahay waa dulleeyey gaar ahaan deegaamada dadka muslimiinta ay degaan reer waaceysle guud ahaan waxa sanadkan dhacay waa ogtihiin waxay naqdeen goobahaas gooba cadowgaas markaa ilaahay uu ku baabiyo oo ku jebiyo oo ilaahay ka helaago ayay noqotay taasna marka fadliga ilaahay kadib waa sababta qabaa'ilka meeshan degan aad ka mid tihiin cadowgii maanta waa sii jeestay ee ilaahay waa uu duleeyey waxaa loo baahan yahay marka dhammaystirkiisa oo hadda loo taagan yahay yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waa in maaragtay dhaqdhaqaagooda maanta naf badan ma laha ee mar walba xaq iyo baadilna ilaahay subxaanahu watacaala xaqa ayuu ilaahay guuleeyaa bal naqdifu bilxaqi cala albaaili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiqun sideedaba sunnada ilaahay waxa waaye sidaas waaye ayaa u qoran nimankaas haziima u qoran jab ayaa u qoran inaan marka ilaahin u mahadcelino u shukrino subxaanahu watacaala jihaadka maanta taagana jihaad oo farduceen ah qof kastoo muslim ah mukallaf ah laga rabo inta tabartiisi ah inuu ka qayb qaato Ee, qodobkaasi marka runtii waa qodob muhiim ah dadaalkii iyo juhdigii la waday in la labalaabo ku dhaqanka shareeca islaamkana si kale lagama helaayo ilaa in nafyo maal la bixiyo oo juhdigaas la wado moogi juhdigaas in la wado mooye si kale kama taagnaan karaan waa sunnada ilaahay waxa waaye shar oo humaan wado waxa waaye in laga hortago shartaasi walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu nimankaasi oo cadow gadaal ku wado haddii maanta ay tabar ay u hayaan meeshii ay tagaan dhibaato badan ay ka samayn lahaayeen waxaa hortaaganna kolley waad dareemaysaan bacdallaahi iyo ilaahay managiisii fadligiis kadib mujaahidiidka iyo qabaa'ilka oo deegaamadooda u diidan meesha ay soo galaan uga guuro uga baxo oo maaragtay oo la dagaalamo oo niyada kala dagaalamo xabaaro oo maaragtay sidaasay ku noqotay laakiin waxa waaye waa soo faafi lahaayeen meelo badan ay tagi lahaayeen dhibaatadooda gaars- gaarsiin lahaayeen runtii ka wilaaye ahaan ee, reer macalin dhiblaawe waxaan ka aqbalnay hadiyadii iyo sadaqadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiililaahi kitaabka ilaahay ma aragtay ay ku darsadeen hadda kowna ma aha labana ma aha laakiin hadda maanta la joogo ee, shan iyo toban shan iyo tobanka neef oo geel ah ay si iskooda ah ay u bixiyeen insha allahu tacaala waa ka aqbalnay waana kala wareegnay waana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku barkeeyo ehelkooda iyo maalkooda ilaahay diintooda u ilaaliyo ilaahayba subxaanahu watacaala khaatamo wanaagsan ilaahay siiyo dadka odayaal waaye marka ilaahayba u weydiinayna subxaanahu watacaala meeshii looga talagalay ama u niyeysteen jihaadkaas kitaabka ilaah in lagu bixiyo meeshaasna waa gaarsiin doonaa insha allahu tacaala Eh, akhiiran waxaan dardaarmayaa eh, waxaad ogaataan inaad ku aadan tihiin saqri ama aag ama maaragtay dhinacaad degan tihiin nin muslimiinta uga aadan tihiin eh, dadaalkii aad dadaalayseen inaad sii labalaabtaan waa in ansaar diinullaahi ilaahay diinkiisii in la garab istaago loo nusreeyo ilaahina subxaana wa tacaala cid kasto kitaabka ilaahay iyo ilaahay diinkiisi garab taagan ilaahay kor uu u qaada nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin diintan iyo kitaabkan ilaahay daduu kor ugu qaada ilaahay macnahooda iyo maaragtay mansiladooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda ilaahay kor uu qaada adduunkan ilaahay maamulo cid kale kordaad u qaadi karta ma jirto kitaabka qofka u khidmeeyo dhaqanka shareecada ilaahay kor uu qaada nabigu sala allahu alayhi wasalam suu tilmaamay marka arrintaasi insha allahu tacaala inaad eh, runtii sii daa'imtaan eh, maaragtay idin dardaarmayno sidaas oo kale nimanka dhallinyarada ah oo markaasi eh, umuuraha ciribtooda iyo waxyaalaha ay ka dambeynayso waxba ka ogeyn jahliga hayo oo maaragtay ama wax kale loo sheegay oo cidan ka tirsan inaad ugu digtaan khadkaasi waddadaas ay ku socdaan Eh, runtii qof walbana maalintii nool yahay ayaa loo digaa wax loo sheegaa waxa waaye dantooda inay gartaan oo maaragtay ilaahayna subxaana watacaala usoo laabtaan deegaankooda iyo dadkooda iyo odayaashooda ay usoo laabtaan Eh, arrintaasina runtii in eh, arrimihii nuqabada iyo nabadoonnada shaqooyinkooda ah waay shaqadaasna sideeda inay u socoto ee aad xoojisaan qofkii war yeeli waayeen oo la xisaabtankiisii iyo odayaashii ay ka hadleen waaye waxa waaye in layska dhiciyo ayay noqonaysaa marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in guulaha iyo bishaaraadka maanta socdo ilaahay noo siyaadiyo cadowga wadanka ku jiro in ilaahay nooga saaro ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دينا شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imaanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha bahalnimo ee cadowga ay ka wadaan khaza iyo howlgalka iska caabinta suhayb cabdulaahi ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay faysal Een, markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin een, dabcan duqaymuhu iyo dagaalladu waa kuwo halkooda ka sii socda saacadihii lasoo dhaafana duqaymo aad u foolxun ayuu cadowgu waxa uu ka geystay mandiqada khan yunis Een, faysal oo muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada waxa ay muujinayeen shahaadada oo waddooyinka daadsan dhaawacyada oo la daadguraynayo iyo sidoo kale reer khaza oo sagootinaya qaar ka mid a eheladooda
واخلف لي خيرا منها اللهم اجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها غير ظالم ويزعل عليك يا حبيبي
goobaha saaka ay duqeeyeen diyaaradaha cadowga waxaa ka mid ah cisbitaalka loo yaqaano naasir addibi ee ku yaala koonfurta khan yunis sidoo kale mandiqada dayrul balax duqeymo xoogan ayaa iyagana laga soo sheegayaa walaalka rafax duqeymo ayaa ka dhacay faysalow sidoo kalena mandiqada dayrul balax waxaa ka socda barakicin ay sameynayaan ciidanka gumeystaha yuhuudda oo toddobaatan iyo labadii saacee lasoo dhaafay waxaa laga barakiciyey dad kor u dhaafaya ilaa laba boqol oo kun oo falastiiniyiin ah dabcan mandiqadan laba toddobaad oo xiriir ah waxay martigelinaysaa dagaallo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumeystaha yuhuudda yahuudda ayaana halkaasi kusoo duulay tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa soddon ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan ilaa lixdan iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun afar boqol soddon iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo saddex kun shan boqol soddon iyo afar kale faysalow waxaa xusid mudan in dhammaan cisbitaaladii ku yiilay waqooyiga qidaaca khaza ay shaqada ay ka baxeen oo aysan jirin hal cisbitaal oo ka mid ah oo shaqaynaya iyadoo duqaymaha ay sii socdaan oo maalin welibana shahdo iyo dhaawacyo lasoo sheegayo markaan eegno dhinaca dagaalada saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday guri ay ku dhuumaalaysanayeen askarta yahuudda oo ku taalla magaalada khan yunis qadiifadda loo yaqaano t b g ayana muqaawamadu halkaas ku beegsadeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay warbaahinta muqaawamada dhankeeda waxa ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar lagu qaaday askar yahuudda ah oo dhufaysyo ka dhigtay xaafada ka tirsan mandiqada khan yunis ee dhacda koonfurta qidaaca khaza dhanka kale faysalow saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xooggan dhaliyey oo dadka falastiiniyiinta ah iyo muqaawamadooda ay ka falceliyeen hadalkii ka soo yeeray wasiirka amniga maamulka sahaynada itmaan binu gafiir dabcan binu gafiir waxa uu sheegay inay doonayaan in masaajidka alaqsa ay u bedelaan macbad ay ku cibaadaystaan dadka yuhuudda ah wuxuu ninkan qoraal uu soo dhigay bartiisa x uu ku sheegay in netanyahu uu ogaa booqashada uu ku tegey wuxuu ugu yeeray jabalul haykal oo dabcan dadka yuhuudda ah ay u yaqaanaan masaajidka barakaysan ee alaqsa sheekh cikrama sabri oo ah khadiibka masaajidka alaqsa oo dadkii ka falceliyey hadalkaas ka mid ah waxa uu sheegay in masaajidka alaqsa uu ahaan doono masaajid ay dadka muslimiinta ah leeyihiin ayna ku sii cibaadaystaan aysanna hirgeli doonin qorshayaasha sahaynada kooxaha muqaawamada filistiin garabyadooda siyaasadda bayaanaad ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in taasi ay ka tarjumayso niyada maamulka gumaystaha yuhuudda mar kalena ay bannaanka soo dhigayso xaqiiqada dagaalka reer filistiin ay kula jiraan maamulka sahaynada iyagoo wakiil kaga ah guud ahaanba dadka muslimiinta ah ku nool daafaha caalamka in xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaanoo balanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى